إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah duqayn culus ayaa lagu garaacay saldhig ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose dowladda federaalka ayaa sheegtay in khilaafka kala dhexeeya maamulka la baxay puntland uu saamayn ku yeeshay dhaqaalihii ay ka heli jireen shisheeyaha mas-uul iyo askari ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay ismaamulka seeya ee waddankaas bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag uga soo horjeestay mashruuc dhulboob ah oo dowladda turkiga ay ka fulinayso soomaaliya dhaawacyo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa ka cabanaya dayacad haysata iyagoo shaaca ka qaaday in lacagihii loogu talagalay ay lunsadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas in ka badan labaatan macallin oo u dhashay beesha garre ayaa dowro loogu soo xiray magaalada kunya barrow ee walayada islaamiga shabeellada hoose tobannaan qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay waqooyi bari dalka tanzaniya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniina taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay shanta bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan soddonka bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran duqayn culus ayaa lagu garaacay saldhig ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula eegtay gobolka shabeellada hoose waxaa ka warramaya maxamed daahir calasow ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuuliyey howlgallo ka dhacay qeybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo baay kuwaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa afrikaanta shisheeyaha ee kusoo duulay gudaha dalka soomaaliya haddaan ku horumarno shabeellaha hoose wararka inaga soo gaaraya gobolkaasi ayaa sheegaya in qarax xoogan lala eegtay kulayo ka tirsan ciidamada shisheeyaha xilli ay marayeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaas oo ahaa mid xooggan ayaa haleelay ciidamada shisheeyaha waxaana si gaar ah dhimasho iyo dhaawac ugu noqday saraakiil iyo askar miina baarayaal ah oo hormuud u ahaa kulanyada la beegsaday ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in weerarka uu sababay dhimashada hal sarkaal oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha kaas oo ahaa qabiir ku takhasusay miina baarista sidoo kale qaraxaasi wuxuu geystay dhaawac culus oo soo gaaray laba askari oo kale oo ka tirsan ciidamada shisheeye goobjoogayaal ayaa tilmaamaya in qaraxa kadib ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay muddo kooban ku hakadeen barta lagu weeraray iyagoo isku gadaamay halka qaraxa uu ka dhacay si aysan u bixin xogta iyo macluumaadka ku aadan khasaaraha soo gaaray askartooda ma jiraan wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay taliska shisheeyaha afrikaanta oo ku aadan qaraxa lala beegsaday askartooda ee sababay dhimashada iyo dhaawaca gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan duleedka afgooye ayaa marar badan waxaa ka dhacay weeraro isdaba joog ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta kuwaas oo lagu waxyeeleeyay ciidamo ka tirsan afrikaanta iyo kuwa dowladda federaalka dhanka kale wararka naga soo gaaraya gobolka bay ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday madaafiic lagu garaacay xero ciidan oo ku taala deegaanka burujaad ee dhaca duleedka magaalada baydhabo madaafiicda ayaa la sheegay inay si toos ah ugu dhaceen gudaha xerada taasoo sababtay khasaaro soo gaaray askarta wararku waxa ay xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen afar iyo toban askari kuwaas oo qaarkood dhaawacyadoodu ay aad u culus yihiin dhaawacyada qaar ayaa la geeyey isbitaalada magaalada baydhabo halkaas oo lagu dabiibayo dhawaaqa ka dhashay madaafiicda ayaa laga maqlayay deegaano dhowr ah oo ka baxsan deegaanka burujaad deegaanka burujaad oo ah deegaan istaraatiiji ah una dhow magaalada baydhabo ayaa dhowr jeer oo horey waxaa ka dhacay dagaalo iyo weeraro madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsadeen ciidamada caratuurka u ah kuwa itoobiya ee ku sugan gudaha baydhabo dowladda federaalka ayaa sheegtay in khilaafka kala dhexeeya maamulka la baxay puntland uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii ay ka heli jireen shisheeyaha faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi iyadoo uu muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay puntland ayaa waxa ay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh sheegtay in khilaafaadkaasi uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii ay ka heli jireen shisheeyaha axmed cilal oo ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu ka dhawaajiyey arrintan isagoo intaa ku daray in badi ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha ay ka helaan shisheeyaha kusoo duulay dalka runtii waxaa la dhihi karaa saameyntaas yani runtii aad bay u weyn tahay saameyn xun weeye sideeda waxaan ognahay soomaaliya waxay ku tiirsan tahay mashaariicda deeqaha mashaariicda ah oo caalamka laga helo siyaasaddaas la isku khilaafsan yahay waxay sababtay inay istaagaan badanaaba mashaariicdii kabka weyn u ahaa nolosha dadka runtii caqabado badan baa jira
si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo doorashadiisa dul hoganaysa mawjado siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni oo qalqal ku ah jiritaanka maamulka fadhigiisu yahay villa soomaaliya waxaana falanqeeyayaashu arrimahan u sababaynayaan arrimo isbiirsaday oo ay ku sheegeen inay ka mid yihiin bixitaanka laga filayo ciidamada afrikaanka ah ee shisheeye kalsooni yarida laga qabo hoggaanka dowladda federaalk deeqbixiyayaasha reer galbeedka oo ka daalay taageeridda dowladda federaalka khilaafaadka iyo isqabqabsiga ka dhex caloosan gudaha villa soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar ee ka arrimiya qaybo ka mid ah gobollada dalka mas-uul iyo askar ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay ismaamul ka tirsan waddankaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
saacadihii lasoo dhaafay waxaa saldhigga booliiska nag-eya ee ismaamulka si-aya ka dhacay dhacdo lama filaan ah taasoo oo uu askari ka tirsan ciidanka kenya nafta ku dhaafiyey laba alifleji siise oo ahaa taliyihii haystay saldhigga askariga dilka geystay ayaa taliyaha ugu tegay halka uu ka degnaa saldhigga wuxuuna rasaas kaga furay xabadka iyo gacmaha kadib dilka taliyihii saldhigga waxaa isnala toogtay askariga dilka geystay oo isku dayay inuu baxsado waxaana dilay ciidankii saldhigga joogay iyadoona dadka qaar ay sheegayaan in askariga dilka geystay iyo taliyaha uu ka dhexeeyey khilaaf hoose oo muddo soo jiitamayey kaas oo sababay in ay dil isla gaaraan dhacdadan ayaa ku dabafeelaysa dhacdooyin horay u dhacay oo caynkan oo kale ah taas oo tiro dhowr jeer ah laga soo tabiyey ismaamulada ka tirsan dalkaasi kenya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag uga soo horjeestay mashruuc dhulboob ah oo ay dowladda turkigu ka fulinayso soomaaliya tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan dhagax dhigay mashruuc ay wadato dowladda turkiga kaas oo xarun diyax gacmeed iyo xarumo kale laga hirgelinayo degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid lagu marin habaabinayo shacabka soomaaliyeed islamarkaana wax faa-iide ah uusan ugu jirin bulshada iyaga oo xusay in durbaba ay la kulmayaan dhibaatooyin la xiriira fulinta mashruucaasi waxaa sidoo kale dareen cari leh ka muujiyay dhalinyarada magaalada kuwaas oo ku tilmaamay in madaxweynaha uu ku fashilmay dayactirka wadooyinka burbursan ee caasimada dalka ee magaalada muqdisho dhanka kalena uu dhagax dhigay mashruuc la yaab leh oo ah xarun dayax gacmeed dhalinyaradan ayaa in madaxweynaha uu ku jiro rayo islamarkaana uusan weli ka bixin as-aaska hoose ee gobolka banaadir goob dayaxgacmado oo dhagax dhigi rabaa oo ku taal warshiiq madaxweyne riimo ku jiraa waxaa noo dambaysa warshiiq iyo dhagaxdhigo iyo dayaxgacmada maba qabnee wadoodhinka jaban keliyaha naga dhiso taartaa la gaara bar taas waxaa waaye kobyaaba naga go'ay xan aadnaa xagga nin koba ka go'ay ma socdaa horta koba aantu istan marka hore soo baa go'an waddadii waxaa go'an daal la kuuraya jidka shaqaalaha iyo dadku isku xidhaysaa go'an ha la gaaro aan koba gadanno koba anaga maqan kuwaan ku socdayna maqan aan gaarno madaxweynaha tanu muuqdo madaxweynaha asu baawru ku socdaa ninka magaalo jooga oo bajaajlaha canshuur riqad aniga waa meesha ku rafaas aniga waaye waxaa loo baahan yahay horta bal horta bal tan sukaan ka anka shaqaan ka howlgalno haboonaashata horta ha haboon xasa haboonaa horta horta horta la gaaro bal ha la gaaro taas dagaal qabi waa lagu jira dagaal kale waa lagu jira horta ilaahayna qaboojiyo oo taas ha la gaaro laakiin waxaan dhihi lahay wal horta midaan nalka noo dhow aan ka howlgalno dayax gacmeed taas waa riya aan gaarin waqtigeeda heer wuxuu marayaa uu dayax gacmeed oo dhagax meeluu dhigay gobolladiiya waxay maraysaa heer halkii malmalaada toddoba door la goda halkii malmalaada dayax gacmeed iyo villaa ku jirtaa riibeenaa ku jirtaa taas horumar uma arag taas horumar uma arag annagii baan u jeedaaba oo saliiddan waxaa ku marsanaan laannahayba shaaki baynu ku jiraa madaxweyne qofa albaxmaal baran albakhar ma u gudbi karo hadda qaybtii hoose asaasigiiyaaba ka bixi lahanaa samaan qabiilo dagaalaa nugu socdo shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa dareensan in la iska indhatirayo baahida dhabta ah ee ka jirta dalka mashruucan dowladda turkiga ay ka wado warsheeq ayaa loo arkaa mid boob ku ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed ciidamo dhaawacyo qab ah oo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa ka cabanaya dayacad haysata iyagoo shaaca ka qaaday in lacagihii loogu talagalay ay lunsadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas cadnaan xaaji muxsin ayaa ka warramaya askartan oo warbaahinta la hadlay ayaa laga dheehanayaa xaaladda liidata ay ku jiraan waxaana ka mid ah kuwa aan si iskooda ah u istaagi karin oo biro ku soconaya lacagtii iyo daawooyinkii loogu talagalayna guddi loo magacaabay ayay ku eedeeyeen inuu qaatay islamarkaana uu gatay daawooyinkii magacaygu waa maxamed fadul qaasim ka tirsan ciidamada dowladda puntland wax allaale iyo wax naloo qabtay ma hayno isbitaalkii guud ee magaalada boosasaan joogna wax allaale wax naloo qabtay oo caafimaada ma jirto wax allaale iyo wixii aan xuquuq dad guddi ah baa loo dhiibay oo calooshoodu shaqaystayaalah oo aan noo naxariisanayn oo waxay yihiin aan la oqoon kiniinkii naloo dawooyinkii naloo soo maxaan ku idhahdaa naloogu talagalay waan gadanaya hadda waxa baan maqlaayay maalmo dhaweyto xajkaa lala aaday lacagtiinii iyo iyo maxaan ku idhahdaa iyo alaabtiinii lacagta laydinku talagalay
waxaan ka camanaynaa ragga meeshaan kaga muuqda waa ciidankii daraawiisha dowladda puntland waxaan ka camanaynaa wax caafimaada ma hayno waxay isugu jiraan dad jajaban iyo kuwa lugaha neerbayaal qaba kuwa dareemo waayey wax caafimaad oo aan meeshaan ku hayna ma jiro bismillahi raxmaan raxiim sida saaxiibka sheegay waa run waxaana ciidanka daraawiisha puntland halkaan markii nala keenay waxaa ugu nimay caafimaad darro daryeel la'aan wax guddi la yidhaahdo iyo wax dowladda ka socda oo wax noo qabtay oo waxna taray inaysan jirin baan halkaan ka caddaynayaa saakana waxa weeye halkaasaa noo xidhan ma ahan markii ugu horreysay oo askarta maamulada ku daawan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka oo ka cabanaya daryeel la-aan sida caafimaadka iyo sahayda waxaana marar badan la arkay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ka soo cabaadaya isbitaallo ku yaala dalka dibaddiisa iyagoona sheegay in caafimaad dari iyo sariirlayaal ku yihiin dal aanan dalkooda ahayn waxaana ay baaq dheer usoo jeediyeen ciidamada weli ku jira safka dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyuhu ka dhisay dalka in ka badan labaatan macallimiin ah oo u dhashay beesha gare ayaa dowla diini ah loogu soo xiray magaalada kunyabarow ee walaayada islaamiga ah shabeellada hoose warbixin ku saabsan waxaa soo jeedanaya mubaarag cumar
معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء نور إذا حل الظلام يحرس waa munaasabad heerkeedu sareeyo islamarkaan aad u qurux badan taasoo ka dhacday magaalada kunyiburo ee wilaaya islaamiga shabeellaha hoose xafladda ayaa gabagaba u ahayd dowla diini oo socotay muddo lix bilood ah taas oo loo qabtay macallimiinta beesha gare edinka qaybo ka mid ah wilaayada shabeellaha hoose dowladan ayaa qayb ka ah silsilado dowladda oo loo qabanayay macallimiinta qabaa'ilka dega gobolka shabeellaha hoose iyadoo noqonaysa dufcada afraad dowladda loogu magac daray saxaabigii jaliilka saalim mawla abi xudayfa munaasabadan dowladda loogu soo xirayay macallimiinta beesha gare qaybtooda ku nool tuulooyinka miyiga ay degan tahay beesha ayaa loo gol lahaa si ay dacwad u gaarsiiyaan dadka ka soo jeeda beesha gare islamarkaana ay wax u bari lahaayeen carruurta gunaanadka dowladda loogu magac daray saalim mawla abi xudayfa ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta mas-uuliyiin sarsare oo ka socda maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo salaadiin waxgarad iyo waaligii gobolka shabeellaha hoose كالورد يهدي عمره يفوح عطرا في السماء معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء ugu horeen waxaa madasha lagu soo dhaweeyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaana uu jeediyey kelimad ku saabsan towxiidka waxaan jeclahay marka mawduuc mawaadiicdii meesha lagu daraasayey ka mid ah waa tawxiidka liahamiyatii inaan xoogaa yar aan dul istaago waa kelimatu laa ilaaha ila allah haadihi lkelima wax ka horeeyaa ma jiraan wax ka dambeeyaana ma jiraan wax ugu horey dadka aad u sheegta kelimada ka dhanacsiiy fahamsiiye hadday fahmaan baa wax loo sheegi karaa waxay ka dambeeyaan dadka yaan la noojin marka macaalimiin qof ay caqiidadii ka khaldan tahay baa maanta oo dhan diin u akrinaya ama aan shareecada baqaa kamid u hogaansanayn
sidoo kale culimmada ka soo qaybgashay munaasabadda waxaa ka mid ahaa sheekh mustafa asalifi oo isna ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaan rabaa oo keliya inaan ka hadlo dowraadkan inoo socda ay bilaabeen shangamaas biqiyaadati sultaaniha moxamed cabdulqaadir oo maanta ay taagan tahay walaalaha gare wax miro ah oo la taaban karo ee muuqdaa ma jiraa mise ma jiro jawla waxaan ka soo bilownay halkan aan joogno farsoolaya shiikaas ugu tagnay meelahaan soo marnay waxaa ka mid ahaa dacaaraha waxaan ugu tagnay waa dowrkii labaad raggii ka baxay waxaan ugu tagnay dacaaraha dugsi masaaxadiis ay aad u weyn tahay min awalihim ilaa aakhirihim waa jeedo meeshiiyaan tagay anigaa lugtayda ku tegay waxaan rabaa inaa idin dareensiiyo miraha dowraadkan socda afar boqol oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa halkaas fii makaanin waaxid natiijo oo maanta wanaagsan ma tahay mise ma aha
markan waxaa mikrofonka lagu soo dhabeeyey sheekh cabdiraxmaan firin oo kolkiisa maclimiinta ugu warramay bashaaraadkii dhacay isagoona kula dardaarmay inay garab istaagaan mujaahidiinta awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macallimiinta waxaan u sheegaya inay taxariisnaydeen gobolka shabeellada hoose faa'iidooyin badan baa ka dhacay waxaa ka dhacay maadaama rajab laydin xareeyey idinkuna waad maqlayseen allaahu akbar waxay isku dayeen inay magaalada zabiid oo hadda afgooya u dhow ay qabsadaan saddex iyo labaatan maalmood yaa tuulada waxaa ku hardamahayey ciidamada yugandha iyo mujaahidiintii soomaaliya waana ku jabeen maamulaha gacanta ku hayay dowladda loo soo xirayay macallimiinta beesha garre ayaa ka warbixiyey xilligii la qabtay dowrad iyo duruusta lagu qaatay dowradan magaceeda waxaa la yidhaah dowratu saalim mowla abi xudayfa shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa man lam yusaxix ilqur'aana aathimun waxaa loo qabtay macallimiinta beesha garre tirada macallimiinta loo qabtana waa labaatan iyo kow macallim taariikhda dowradu ay soo bilaabatay waa kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya bishii rajab toddobadeedii taariikhday maanta noo xirmi doontana waa kun afar boqol afartan iyo toddobo bishii muxaram labadeedii waa lix bilood taqriiban muqararka dowrada lagu qaatay oy macallimiinta beesha garre ku qaateen waa sida soo socda tasxiixu tilaawati alqur'aan macallimiinaa sixaysay labo riyaadat lisaan cala nudqi biaxrufi alqur'aan saddex subac oo qur-aankoo dhana afar tuxfat aladfaal waalkhilmaan fi tajwiid alqur'aan shan muqadimat aljazariya lix tafsiiru alqur'aan alkariim oo saddex jusa toddoba kitaabu tawxiid lisheekh maxamed ibni cabdilwahaab sideed addalaa'il fi xukmi mawaalaati alilishraak sagaal duruusu lmuhima licaamati alumma toban matnu abi shujaac kow iyo toban talkhiis sifatu salaati annabiyi sala allahu calayhi wasalam labaiyo toban alfusuul fii siirati arasuul sala allahu calayhi wasalam saddex iyo toban mi'atu xadiid afar iyo toban khadu alcarabi kutubtaasoo dhan markay qaataan kitaab walba waxaa looga qaadayay imtixaan taxriiri ah markan dhankiyo salaadiinta suldaan ibraahim maxamed nuur ahna guddoomiyaha odayaasha gobolka shabeellaha hoose iyo suldaan maxamed abdiqaadir suldaanka guud ee beesha tunni ayaa si isku mid ah u bogaadiyey macallimiinta iyagoona macallimiinta uu sheegay inay gutaan ammaanadii loo xilsaaray dad macallimiina culummo ah xaafidiina haddana la keenay oo dib reerkii looga celina ayaa tihiin marka waxaa alaala wixii laydinku shubay haddeer aan maqlaynay toban iyo lix kutub oo qur-aanka ugu weye ayaa laydinku shubay marka intaas waxaa la rabaa inaad la laabataan oo reerkaa ku shubtaan hadafka laydinka leeyahay ma aha in wax laydin bara keliya macallimiina ahaydeen xaafidulqur-aan ahaydeen waxaa la idiin baray dadka idinka dambeeya inay dib dambe u dhumin suldaanka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi xaji axmed ayaa markiis u mahad celiyey wilaayada isagoona si gaara ula hadlay macallimiinta beesha walaayadda oo juhdiga beeyaa leeyse gaalana ul dagaalanaa leeyey diinin hordadlaka baraa leeyey u dadaalaa leeyse in mahad gooni asu umahadiyaa hama weynaan adoo leeyaha marka hama kii adoo leeyahay maanta in reerkii asaa ka bahteen wax asaa ka kor asaa ka kordhisin dadkii dhalaanya oosa dharuuriyaay dhalaanya dood ad saartin dhalaanya waa ad bartin mujaahidiin karabs u noqadin mid ka mid abwaanada beesha ee madasha ka jiiday tixgabay ah kusoo hiray kabaal waa buudhan kartuufi qor-aan karan lahwiig kablalah daaroodi huluqal hardha gaalada gubta hulu badiyo waa kuurti kuni kooraale furmaadhooge hulu kaalmey lanku waska ay lankaaban waskora islaamka waa qoray kasmalaa hasa gurguud kitaab rabagayda ku kufrisi kibri islibeed fircoon wax ka kee weeyey kumanaan kunkii aadanya baan idinkaan mahsaa kordhay kuruuskii kortalo kii jir mahsaa kordhay korneel juutigii koob dhamra isaasiisi isku kuusirin mahsaa kordhay halka tiiboo ilaahay karata baaluuka iyo kubtaa ballaabeen quuriyaanta baa isdhaafsadeen kaligata baarita kor luu qaaday
ugu dambeyntii waxaa dowladdu soo xiray waaliga wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu abdiraxmaan waxauuna ka hadlay ujeedka loo qabanaya dowlaadkan isagoon dardaaran guud ah u jiidiyey maclimiinta dowladda loo soo xiray asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan oo aakhiran ilaahi subxaana wa tacaala u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan oo dusheenna ku galadeystay intaa kadib ikhwaani addacwa ila allaahi dadka in diinta ilahi subxana taala loogu yeero waa wadiifatu liljamiic waa mas-uuliyad qof kasta laga rabo waa dhaxalkii nebi maxamed sal alay slam uu ummadda ugu tegey waxaan rabaa insha allah tacala wax yar inaan ka tilmaamo maxaa keenay ama hadafka laga leeyahay dowladani maxay ahayd ma dowro int mogtahay macalimiin qarash inta lagu bixiyo la tababaro haddana deegaana laiskaga celiyimiya hadafka laga raba muxuu yahay macalimiinta awalan waxaa laga rabay waxyaalaha laga rabo waxay ahayd aqoonta macalimiinta madaarista tuulooyinka iyo baadiyaha kor in loo qaadota awalan waxa ay dadku dhigaayaan ee barayaan inay noqdaan wax sax ah hadafka laga lahay ka mid ah waxaa ka mid ah ikhwaani waxyaalaha laga lahaa in la gaarsiiyo dadka baadiyaha iyo tuulooyinka dacwo in la gaarsiiyo waxaan si gaar ah aan ku gabagabayn lahaa dardaaran kelmadeeya macalimiinta maanta takharujaya ogaada hadday mogtahay maanta mas-uuliyada qortiina ku jirto ogaada waa laidin weydiin doonaa odayaasha sheegay hadafka laidin bari ma hen mta ninka naftiina keliya anfacdaan ma hen ya ummadaa idin soo dirsatay manduubiyiin a hedeen dadaa idin sugaayo waxa naftiina keliya ina anfacdaan wax laydama barin ogaada ummadaas inaa badbaadaysaan ehelkiina ah oo diinta ilaahay ugu yeertaan oo dugsiyada waxaa wax badan aa ka bedeshaan ayaa wax laydin baraayo beesha garre ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaagaadka islaamiga ah waxaana muddooyinka u dambeeyey beesha waday dadaalla dacwo ay ku doonayso inay ku hormariso wacyiga diineed ee bulshadu ku abtirsata beesha
يحرس أشجار النبات أحلامنا تحققت وعاليا صار الشجر نخلا يغطيه الثمر معلمي رمز العطاء تاج الوفاء والسناء
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan tobanaan qof ayaa ku dhintay shil gaari ah oo ka dhacay waqooyi bari dalka tanzaniya wararka laga helayo dalka tanzaniya ayaa sheegaya in uu dalkaas ka dhacay shil ay ku naf waayeen ku dhowaad afartan qof kadib markii gaari bas ah oo sida dad rakaab ah oo ku dhacay gaari kale iyadoo shilkaas u sababay dab xoogan oo qabsaday labada gaari ee isku dhacay shilkan oo ay ku dhinteen soddon iyo siddeed qof ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay deegaanka sabasaba oo ka tirsan gobolka kilimanjaro ee dhaca waqooyi bari dalka tanzaniya dadka shilka ku dhintay ayaa waxaa ka mid ah laba haween ah kuwaas oo si toos ah wejiyadooda loo gartay halka inta kalena aan weli si rasmiya loo aqoonsan maadaama ay si xun ugu gubteen dabka ka kacay labada gaari ee isku dhacay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa